iyadoo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midow ay ka taagan tahay colaad daba dheeraatay ayaa waxaa arrimahaasi walaac ka muujiyey shacabka ku dhaqan magaalada garowe ee caasimadda puntland iyagoo codsaday in si shuruud la-aana lagu joojiyo colaadda magaalada gaalkacyo maxamed nuur muuse qalinleh waxa uu ka mid yahay dhalinta wax ka barta magaalada garowe waxa uu ka hadlay colaadda magaalada gaalkacyo isagoo codsaday in si shuruud la-aana lagu joojiyo wuxuuna labada dhinac ugu baaqay inay miiska wadahadalka ku dhammeeyaan arrimaha magaalada gaalkacyo saaxiib waxaan ahay arday ka mid ah dhallinyarta gobolka nugaal gaar ahaan waxaan maanta u imi halkan idaacadda daljir inaan ka gudbiyo fikradeyda ah waxaa colaada ka socota gobolka mudug taasoo udhexaysa dad ehela wada dhashay isku qoysa waxaan leeyahay bilaa shuruuda ku joojiya colaada ka socota gobolka mudug wadahadla miiska wadahadalka isugu imaada ka qeyb qaata wadaniyada iyo dibidhiska gobolka mudug halkii aad ku kala fikeri lahaydeen inaad samaysaaniin colaad sii baahda oo aan maanta loo baahnayn waayo waxaan ognahay wax kasta oo horumar ah oo gobolka mudug ka jiray inuu maanta istaagay hadday ahaan lahayd mid dhaqaale hadday ahaan lahayd mid waxbarasho hadday ahaan lahayd anykind mid doona ha ahaado gobolka mudug maanta waxba uma qarsoona waa la wada ogyahay shacab wuxuu lahaana waxay ku kala barakaceen adduunka daafihiisa waa tahay arday baa tahay ma jiraan arday aada garanaysid oo gobolka mudug ah oo haatan ku sugan garowe oo waxbarasho la-aan awgeed gaalkacyo uga soo tegay dagaalada jira
waan garanayaa arday badan oo aan la kulmay halkan markaan aan kusoo dhaweynay kuwaasoo ka cabanayay dhibaatada ka socota gobolka mudug islamarkaasna noo sheegayay ina waxbarashadoodii iyo horumarkii ay higsanayeen oo awalba la oran karo wuu yaraa haatan disturbance ama carqalad la geliyey lagana joojiyey maxamed axmed nuur faratol waxa uu isna hadal uu siiyey raadiyow daljir ku sheegay walaaca ay dhalintu ka qabto colaadda magaalada gaalkacyo isagoo uu sheegay inuusan dagaal xal ahayn loona baahan yahay in caqligu uu shaqeeyo labada madaxweyne ee puntland iyo galmudug ayuu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan wax walba oo bulshada gobolka mudug ay isugu soo dhowaanayso cabdixakiin aad baan kuu salaamayaa iyo idaacadda raadiyo daljir maanta waxaan idaacaddan usoo booqonnay colaadda ka jidha magaalada gaalkacyo gobolka mudug oo aada baaq nabadeed baana ka direynaa waxaana ka xunahay dagaalka saddexiyo toddobaad galay ee ka socda magaalada oo waxaan ugu baaqayaa madaxweyneyaasha puntland iyo galmudug sida ugu dhaqsiyaha badan inay dagaalka u joojiyaan dadka shacabka oo magaalada daafeeda ku barakacay si magaalada looga soo celiyo waxaan ognahay maanta ardada gaalkacyo in ay maalintii saddexaad iskuullada ka xiran yihiin waxaana taabatay dhibaatada ka jidha gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaanu baaq ka diranaa baaq nabadgelyo sida ugu dhaqsiyaha badan in dagaalka loo joojiyo oo ciidanka la kala qaado waayo dadka mudug degan waa dad walaalaa waa dad dhowr boqol oo sano meesha wada deganaa waagi hor dadku waa isleyn jireen waa isdagaali jireen xoolahay kala dhec jireen odayaashaana heshin jiray dadka macnaha oqaasha namadoonada baa waxooda si yar ku dhamaysan jiray maanta waxaan ognahay in waxaa ku jidho howl siyaasadeed oo macnaha gacmo sheeyay ku jiraan dagaalka ee gaalkacyo oo aan ognahay puntland in meelo badan dagaal lagaga furay oo hawshaan ay tahay hawl siyaasadeed waayo gobolka mudug waagi hore dagaal baa ka dhici jiray mataqaanaa dagaal beeleedyo dadka xoolay kala dhici jireen geelay kala dhici jireen hadhown waa heshin jireen laakiin maanta waxaa ognahay dagaalkan in dadki loo diday inay wada hadlaan dadkii degaanka deganaa inay wada hadlaan oo laleeyahay wasiire iyo gacmashiiy macnaha lasoo gelinayo anugu waxaan haddaananahay ardada ku sugan gobolka nugaal anagoo weliba ku hadlaya ardada garowe waxaan dhalinyarada garowe waxaan baaq nabadee u diraynaa in dagaalkaa sida u dhaqsiyaha badan loo joojiyo miiska wadahadalkana loo fadhiisto cambale warsamayare waxay ka mid tahay haweenka ku nool magaalada garowe waxay ka hadashay colaadda magaalada gaalkacyo waxay ku baaqday in si deg dega lagu joojiyo iyadoo baaqna u dirtay bulshada gobolka mudug waxayna ku dhiirigelisay in iyagu ay ka wada hadlaan colaadda labadooda dhex taalla waxayna sheegtay in arrinta gobolka mudug aysan khusaynin siyaasiyiin iyo dad meelo kale gobolka uga yimaada ee ay khusayso dadka wadadega gobolka mudug iyagana loo baahan yahay inay go-aanka gaaraan colaada gaalkacyo ka socota way daqmaysaa waxay u daqmaysaa haddii fari ku xanuunto jirkaaga haddii fari ka xanuunto kulli waa wada xanuuna jirkaagu xanuun baa wada gelaya marka colaada gaalkacyo ka socota qof reer puntlaana oo aan colaadaasu daqmayn ma jirto macnaha waxqabadkay wax ka qaban lahaayeenna xoogaa waa ku adkaaday wuxuu ku adkaaday nin difaac ku jira oo lasoo weerarayo dhibkeeday leedahay waxaan ugu baaqayaa colaada gaalkacya ka jirta shuruudlaan inay ku joojiyaan horta islaam hadayin shahaadaan ha joojiyeen ha yeesa ha joojiyeen colaadaas ciidamadana ha kala qaateen marka waxa weeye odayaasha iyo isimada iyo waxgaradka iyo gabdhuhu ha galeen arrintan siyaasi ayaaltii horay ahayd waday ahayd intii lookeyd baa labada dhinacba qofka ka dhimatay intii lookeyd baa ku dhaawacmay wadadii lama dhisin oo wadadaanay balyaa kule cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir